aynu ku horreynay wararka ka imanaya deegaanka lafoole ee afgooye ayaa sheegaya in rag hubaysan ay toogteen lix qof oo saddex ka mid a isku qoys ahaayeen raggan ayaa la sheegay in gaariga ay dadkaasi saarnaayeen ay joojiyeen kadibna ay kala degeen ka hor intaanay mid mid u toogan ibraahim xasan daandure ayaa dhacdadan waxa uu ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle
daanduri waa mahadsan tahay ha u naxariisto ilaahay qabrigooda ha u nuuriyo qaar baa ka yimid dadkaasi meel maaragtay la yidhaahdo maaragtay warma xanisoonaheeda oo degmada wallaweyn ka tirsan qaarna waxay ka yimaadeen magaalada afgooye qof xanuunsan bay laba ka mid ah andhehe wadeen waa dadka gartay kalena waxay ahayd dad ayagana danahooda kale u socdaa marka nuucuu ahaa gaariga ay wateen gaari yar oo nooca loo yaqaano felder ayay wateen oo soomaaliya loogu yaqaano khaasatan muqdisho iyo hareeraheeda aada looga isticmaalo waa gaari yar oo nooc iyada yar yar oo tagsi ahaanta loo isticmaalo waaye ma qoys bay ahayn mase dad isa soo raacay saddex ka mid a hal qoysi ahay laba isla dhalatay iyo abtigooda saddexda kalena waa israaceen haye maxay tahay sababta loo dilo marka weli sababta lama xaqiiji karo markay la foole maraayeen ayaa maaragtay malishiyaad hubaysan oo gaari nooca loo yaqaano kaarito wata baa warkan kusoo maaragtay gaarsiiyey inay ku horjareen gaarigii markuu joogsaday in maaragtay lagala degay lixda qofoodba maaragtay wadada dhinaceedna markii la istaajiyey meeshaas lagu toogtay lixdoodaba cidda gaariga ku horgoysay oo dishay yay yihiin ma la sheegay olada gaari ku horgoysay baaritaanka kulley hadeertaan ee qeybo kamid ah baa la gartay insha allah haddii ilaa raalli ka noqdan waxaanu rajeynaynaa hay-adaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo saaraan maxaa la yidhaahdaa waa dad la yaqaano sida hadda xogaha nagu soo gaareen oo maaragtay oo maleeshiyaad deegaanka qaarkood isbaaro dhigato oo la yaqaano zoonaha maaragtay laga garanayo kulley qaarkood sida xogaha nagu soo gaareen insha allah haddana waa lagu raad joogaa biidnillahi alkariim xataa sababta oo maaragtay inta maaragtay toddoba qof oo daroobka iyo lix qof uu sido inta gaariga loo joojiyo oo lixda qofna loo dilo oo xataa darowalka aan loo taaba naf kasteed baa shaki kale nagu abuurtay taas ayadana haddana baaritaan kale ku socdaa ma garatay marka darawalka hadda ee ma la baarayaa oo arrinta wax ma laga weydiinayaa la-aan ma jirtaba la-aanteeda ma jirta because baaritaan qeybo ka midaba uu lug ku yeelanayaa
markii u horreysay miya oo dhacdo noocaana ay ka dhacdo dhulkaas maaha marka ugu horreysa dhacdooyin kale hore waa u dhaceen waa taa og tahay meel maaragtay siinka dheer agteeda ah ee qoys maaragtay maaragtay famil ganacsata ah oo reer xaaji gaawo la yidhaahdo oo aada loo yaqaano mar ayagoo taxsi u socdo ka qayb galaya aas maaragtay hooyo ay qaraaban yihiin in maaragtay wadada lix maaragtay loogu dilo oo hal qoys oo maaragtay walaalo iyo mar dad oo maaragtay isu dhadhow wada ahaa marka meelo kala duwanna saasoo kale way ka dhaxday gobolka ha ahaato gudihiisa amba qeybtan soo xigta wadadan maaragtay muqdisho aada ha ahaato laakiin tan waxay kaga duwan tahay taas hore gaa gaarigii saarnaa in dadka lagu xabaday jiray ama qarax kula dhici jiray tan waxay tahay waxay kaga duwaneed in inta gaariga la joojiyo darawalkana wax la yeelin oo maxaa la yidhaahdaa oo lixda kale maaragtay inta lasoo maaragtay lixda qofood inta banaanka lasoo istaajiyey maaragtay meesha lagu dilayo xogaha hadda ugu dambeeya aynu helayno marka kulley insha allah waa baaritaan oo oo aada u xeel dheer baa lagu sameyn doonaa arrintaas mana laga hadli doono
meydka hadda ma laga qaaday meesha ee goormaysa la aasi doonaa insha allah kulley meydka hadeertaan markuu baaritaanka dhammaado ee waxaanu rajeynaynaa haddii ilaa raalli ka noqdo in oo beri aaska noqon doono haddii wax kale oo baaritaan kale oo dheeri ah looga baahan
kaasi waxa uu ahaa cabdifataax xaaji cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose wuxuu u waramayay ibraahim xasan daandurey